Star FM News.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal duhur wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah madaxweyne ruuto oo ka hadlay geerida ku timid madaxweynaha dalka iiraan iyo dowladda federaalka soomaaliya war ka soo saartay geerida ku timid madaxweynaha waddanka iiraan intaasina waa qodobada warka ugu doorkaroon waa duhurnimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha shanaad ee sannadka labada kun afariy labaatanka iminkana ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran mar kale duhur wanaagsan ee dhegeystayaal madaxweynaha dalka william ruut ayaa u tacsiyadeeyey dhigiisa iiraan ibraahim ra'iisi oo ku dhintay shil diyaaradeed warqoraalla uu soo dhigay bartiisa ex ayuu ruuto ku muujiyey sida uu uga xun yahay uuna garab taagan yahay shacabka iiraan ee xilligan adaga ruuto waxa uu madaxweyne ra'iisi sheegay inuu ku xasuusto inuu ahaa hogaamiye aan cabsanayn sidoo kalena daacad ah islamarkaasina leh xirfado shaqo oo heer sare ah waxa uu ku tilmaamay hogaamiye adag oo ay ka go'an tahay sababaha uu aaminsan yahay oo uu doonayay inuu sare u qaado mowqifka iiraan ee masraxa caalamiga ah ruuto hadalkiisa sii wata ayaa xusay in kenya iyo jamhuuriyadda iiraan ay wadaagaan xiriir wanaagsan iyo booqashadii ra'iisi uu kenya ku yimid bishii julaay ee sannadkii labada kun saddex iyo labaatankii uu ahaa safarkii ugu horreeyey uu afrika ku yimaado isagoo madaxweyne ah waaxda saadaasha waday kenya ayaa sheegtay inay la socoto duufaanta loo yaqaano tropical cyclon lali taasoo ku socotaa koonfurta galbeed ee badweynta hindiya iyadoona laga digay dabaylo xoogan oo ka dhacaya gobolka xeebta ee dalka duufaantan ayaa talaadadii toddobaadkii hore waxay ka soo dhaqaaqday badweynta hindiya ee koonfurta jasiiradda sychiles iyadoo ku socotaa xawaare dhan soddon iyo shan kilomitir saacaddiina taasoo hadda sii xoogaysatay waxayna ku socotaa boqol kilomitir saacaddii waaxdan ayaa sheegtay in duufaanta ay ku ekaan doonto badda oo keli ah waxay tilmaantay in duufaantu ay la socdaan dabaylo xoogan sidaa darteeda loo baahan yahay in dadka ku howlan kalluumaysiga ay feejignaadaan waaxda saadaasha hawada ee dalka waxay soo saartay la talin roobab culus oo suurtagal ah inay kenya ka da-aan ilaa arbacada agaasimaha waaxda adeega saadaasha hawada ee dalka david kigungu ayaa sheegay inay jirto saadaal roobab ka badan afartan milimiter oo la filayay inay ka da-aan harada victoria basin rift valley highlands west iyo sidoo kale east of rift valley oo ayna ku jirto caasimadda dalka ee nairobi mister kigungu waxa uu xusay in roobabkaay u badan tahay inay yaraadaan arbacada balse gobolka xeebta ay robabka ka sii jiri doonaan ilaa iyo jimcada isagoo hadalkiisa sii wata ayuu ka digin robabka da-aya ay u badan tahay inay la socdaan dabaylo oo dhanka koonfureed iyo gobolka beri ee dalka kenyaanka ku nool gobollada la saadaaliyey inay ka da-aan robabka culus ayaa looga digay inay ka feejignaadaan fatahaado qaar ka mid ah xildhibaanada laga soo doortay deegaanada ismaamulada kisii iyo inyamira islamarkaasina xulafo la ah isbaysiga talada waddanka haya ee kenya kwanza ayaa wacad ku maray inaysan ansixin doonin qodobada qaar ee ku xusan hindisa sharciyeedka maaliyadda ee sannadkan ee finance bill waxayna sheegeen inay xaqiijin doonaan in dadweynaha laga qeybgeliyo qorshahan siyaasiyiintan ayaa dhanka kale ka soo horjeestay in miisaaniyadda deegaanada lagu saleeyo tirada codbixiyaasha lakini kwa masuala ya mkate ya kuongeza bei kwa bidhaa ya chakula, hapo mimi kidogo niko kando kidogo.
Kwa mkate ni makosa, hata mimi siwezi taka tax kwa mkate. Kama mama, ningeomba hata pombe iwekwe tax mingi, ama namna gani? Sigara kwa sababu gani? Vijana wetu wamekunywa pombe, wameharibika. Pombe iko cheap, sasa hii taksi ya pombe iende juu.
Viongozi wangu nimesikia mkisema hamtapitisha finance bill kwa sababu ya mkate, ati mkate iko na tax. Nataka niwahakikishie hakutakuwa na tax kwa mkate, so hiyo toa hayo, itakuwa hiyo, andika chini, haiwezi kuwa. Watu wanapenda mkate, tafadhali. Mimi nataka kuongelea ile maneno ya one man one shilling one vote. I want to disagree on the issue of one shilling one man one shilling one vote because different regions have different problems. So in our region, we have our own problem. In that region, they have their own problem.
madaxweynaha dalka william ruut ayaa booqasho saddex maalmooda ugu ambabaxay dalka maraykanka waxaa habeenimadii xalay axad ahayd ee kusii sagootiyey garoonka diyaaradaha caalamiga ee jomo kenyatta ku-xogeenkii sare geediga shaguwa iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda afayeenka aqalka madaxtooyada ee dalka xuseen maxamed ayaa booqashadan ay ku muujiyey iskaashiga xooggan ee u dhexeeya kenya iyo maraykanka isagoona xusay in lixdan sano xiriir diblomaasiyadeed oo xoogan inuu ka dhex jiro labada dal madaxweyne ruuto waxaa casuumay madaxweynaha waddanka maraykanka joe biden booqashadan ayaa halkudhiga looga dhiga iskaashiga barwaaqada ayaana looga gol leeyahay in lagu xoojiyo ballanqaadyada kale ah koboca dhaqaalaha qiyamka iyo nabadda shacabka ku nool xaafadda dhikabuura ee magaalada gaarisa ayaa ka cabanaya biyola-aan ka jirta xaafaddaasi waxayna baaqu direen dowladda ismaamulka gaarisa iyo shirkadda biyaha ee magaalada gaarisa iyo dhammaan madaxdii ay soo doorteen nimagay waxaa la yidhahdaa maxamed tawane Eh, meeshan oo aan ka hadalno oo aan cabasho ka dirno oo baaq aan ka jeedino maanta nooguma horeyso aad baan u rafaadsannahay dhibka noogu weyn oo noogu daran oo buuladan maanta nooga cabaadinaya oon waay baaqana waxaan u dirhaynaa county governmentka gabanaha ugu horeeyo qoladan biyaha u xilsaaran ay kami- ay- ay labeeyaan imaada dhisi imowdhe kaburi waxa laguu sheegay iyo wax indhaha aa ku aragta walaal way ka leeyihiin dhikaburey baan degannahay dhikaburey sii baa la dhaha dhikaburey baan degannahay oon baa loo dhinte oo loo xabaalay qof haddii la dhaho meejaas lama beensanayo gaarigii biyaha ahayd waxaan ku shubani jirnay saddex kun intii webigan uu soo fatahay gaarigii wuxuu tagay shan iyo toban kun marka xisaab shan kun oo shan kun oo litar markii maanta aa shan iyo toban laga aa ku shubto cidda waxay cabbi cidda ugu badan yaa laga yaabaa laba iyo toban beri saddex iyo toban beri inay cabbaan marka bisha meeqay bixi kartaa lacagtii ay ku bixin karaan marka walaalow ha nala soo gaaro annaka biyaan u baahannahay wadooyin baan u baahannahay mid waa taas laba iyo toban sana biyo sidaa maan ku wayni karnaa nidaam iyo ficni hadday jirto soo lama dhihi karo dhikaabuurayey laba dharaar saddex dharaar biyaha lidinku ogyahay cabba biyahaas waa lidiin soo sii daayne haamaha dhaansada haddii haamaha haddaan buuxsanno bil waan mooganaan karnaa soo sidaana lama dhihi karo marka nimankan wootaa ku shaqa leh dhiisiga leh eh, wixii kale un weheliyo oo un madaxda kale eh, nimankaasaan baaqayaan u dirsanaynaa Eh, si deg deg waxaan rabnaa meesha weli umaa naf aan gu'in daraadhigoodna waan ka sheegnay waxaada mujiib imaan heli walaalayaalow inaad mujiibteeda meeshaas iyada inaadna soo siisii mayaan rabnaa biyo aan helno magacey waxaa la dhahan biyo xasan shuure gaabuurey baan degay oon wax ka badan ma laho oon wax ka nooga badan ma laho dad agoomaana barkaayin oo biyo soo shuban karin waan ku noolnaha wax biyo noo soo shubayna aan jirin ilaahay ma oge waan joognaa ilmihii aad aan haysana ilmo yar waan haysanaa rag weyn waan haysanaa marihii wax loogu dhaqtaa lala oon baan meesha oogu dhumahayna waxna ogna ma leh koontaga inay biyana siiyaan waan u baahannahay mid bilow aadanaana dheekaa buurey baan ku noolnahay meesha la dhao oon baana oogu dhumayna iyo toban kun aan lagu shubaa horaanta hore saddex kun aan ku shubanayna marka warkaasaa arad ka jiraa hanala soo gaaro haddii noola baahan doono haddii noola baahanaynin hanala daayo
waxaan dhahay khaliif badul cabdi dhekaburaysi waxaan cabasho u jeedinhaynaa eh, madaxda countig water eh, eh, governor eh, ninka eh, mataqaanaa deqobarow la yiro eh, m c a eh, womareb dadka madaxda ool dhammaantood waxaan eh, u dirsanaya kabaryahaynaa eh, waxa la dhaho biyo oon baa looga dhammaanhayaa meesha la yidhi dhekaaburaysi oon baa looga dhammaanhayaa sidaa aawadeed odayaasha waxaan nahay dhekaaburay waxaan u malayn dhekaaburay kuuraheeda boqolkiiba siddeetan meeshan wuu ka dhacaabo Eh, inay waddooyinkana la hagaajiyo dhekaaburay la imaado oo shubkaas isaga ina eh, dowladda way naga duwi kartaa oo mataqaanaa waa la xiri karaa waa la duwi karaa si walba ay dowladda yeeri kartaa sidaa aawadeed waxaan codsanaynaa eh, ilaaha wax la codsadaya horta laakiin ha ahaatee bini aadanka eh, waxoogaa eh, awood buu isdheeryahay ilaahay baa awood leh sidaa awadeed waxaan codsanaynaa eh, inay mataqaanaa meeshaa garab nagala siiyo oo dadka loo imaado berri ka maalin lama kala maarmo dadka waa bini'aadan ninka madax aha berri madax ma aha sidaa awadeed waxaan codsanaynaa eh, wota aad bay dhekaaburay ugu babaahan tahay biya
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatanna wararka soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ayaa sheegay in loo baahan yahay in la daaweeyo caqliga soomaaligiya sida ay u fikiraan hadalkan ayuu maanta jeediyey xilli uu magaalada muqdisho ka furayey madasha bandhiga ka faa'iidaysiga awoodaha bini'aadamka annaga waxaan u baahan nahay bulshadeenna cudurro badan baa ku dhacay markuu garaadku hoos u dhacay dhibaato aad u badan baa dhacday waxaan u baahan nahay inaan caqliga soomaaliga ah inaan daweynaan u baahan nahay waxaan u baahan nahay sida aan u fakarno inaan bedelno waxaa inala aaday qabyaalad waxaa inala aaday nafta keliya inaan anigu iska fakaro musuq iyo musuq maasuq waxaa inala aaday argagixiso iyo in qof soomaalihi walaaladiis isku dhex qarxiyo oo laayo ayay inala aaday kii caqliga ahaa ee soomaaliga ahaa in dib loo baadi goob ayuu u baahan yahay yaa baadi goobaya maanta meeshan la fadhiyo dadka fadhiya ayaa laga rabaa inay soo helaan caqligii soomaaliyeed isagii oo caafimaad qaba oo fayow waxaan ognahay oo aan qarsoonayn dadka soomaaliyeed nooca ay yihiin iyo sida ay u kartida badan yihiin sidaa darteed waxaan filayaa maanta halkan kulankan barakaysan ee wanaagsan in ay ka soo bixi doonto wax wanaagsan oo boqolaalka sane oo soo socda bulshadeenna saameeya waxaan marka halkan runtii uga mahadcelinayaa ciddii soo qabanqaabisay oo aan runtii si gaar ah eh, sida la sheegayba u xusaayo doctor hodan iyo dhammaan inta kale ee runtii kala shaqaysay hawshaas oo aan filayo inay muddo dheer kasoo shaqaynayeen sida aad la wada socotaan horumarinta karaanka bulshadu waa rukun ka mid ah rukunada aasaasiga oo ah tiirka afraad ee horumarinta bulshada ee sida uu wasiirkeenu sheegay ee n t p-ga waxaan u bedelay ama ee national transformation plank ee xukuumadda danqara waxaa kale oo aan hubaa inaad ka warqabtaan in aysan jirin bulsho hormartay ayada oo aan hormarin oo aan ka shaqayn in ay kor u qaaddo karaanka bulshadeeda dhinac kasta oo ay tahay sidaan awood u yeelanno waxaa muhiim ah inaan ilaahay kaashanno islamarkaana aynu ka dhaqaaqno ama aan ka bilowno meesha saxda aan sheegay ee ah inaynu caqligeenna sidaan ku toosin lahayn horta marka inaan ka bilaabanno oo aan u ogaan lahayn waxa aan wadanno war wixii wuu sahlan yahay laakiin wixii innagaa haysannee aan ka shaqaysanno dowladda federaalka soomaaliya waxay tacsi tiiraanyo leh u diraysaa dowladda iyo shacabka jamhuuriyadda iiraan geeridii ku timid ee madaxweyne ibraahim ra'iisi iyo wasiirka arrimaha dibadda xuseen amiir cabdulaahiyan iyo mas-uuliyiinta kale ee la socotay diyaarad helikobtar ah oo shil naxdinle ku gashay gobol ka mid ah waddanka iiraan madaxweynaha iyo wafdigiis ayaa la socday saddex ka mid ah diyaaradda iiraan waxaana la sheegay in cimilo oo xumaatay ay sababtay in diyaaraddii gaarka ahayd ee sideeyey madaxweyne ibraahim ra'iisi iyo wasiirka arrimaha dibadda iiraan ay ku dhacday dhulka buuraleyda ee gobolka beriga dalkaasi ku yaallo azabajiyan hogaamiyaasha duunka ayaana ka falceliyey geerida madaxweynihii iiraan iyo hogaamiyaashii kale ee la socotay madaxweynaha dalka turkiga rajeb deyb erdogan ayaa ka tacsiyeeyey geerida madaxweyne iiraan wuxuuna sheegay inuu ra'iisi ku xasuusto ixtiraam iyo mahadnaq turki ahaan waxaan garab istaagi doonaa dalka jaarka nahay iiraan wakhtiyadan adag ee murugada leh sida aan marar badan samaynay ayuu ku yidhi qoraal uu soo dhigay x madaxweynaha waddanka ruushka valadimir putin ayaa tacsi u diray shacabka iiraan isagoona ku tilmaamay geerida madaxweynaha iiraan iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi inay ahayd ee musiibo weyn charles michael oo ah madaxa golaha yurub ayaa ka tacsiyadeeyey geerida ku timid madaxweyne ra'iisi iyo wasiirka arrimaha dibadda cabdulaahiyaan iyo sidoo kale xubnaha kale ee wafdigooda iyo shaqaalahooda kuwaasoo ku dhintay shilka diyaaradeeda ra-iisul wasaaraha maleysiya anwar ibraahim ayaa u diray tacsiisi qalbi furo leh dadka iiraan kadib geerida ra'iisi iyo amiir cabdulaahi yaan waxa uu ku yidhi qoraal uu soo dhigay barta x aad baan uga xumahay geerida naxdinta le ee ku timid madaxweyne ibraahim ra'iisi wasiirka arrimaha dibadda xuseen amiir cabdulaahiyan iyo dhowr mas-uul oo kaleoo ka tirsan jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan amiirka dalka qatar sheekh tamiim bin xamed al tani ayaana tacsi u diray dhankiisa shacabka iiraan halka bayaan uu soo dhigay barta x ayuu amiirka qatar ku qoray inuu allaha u weydinayo naxariis iyo dembi dhaaf dhammaan dadkii ku dhintay shilka diyaaradeeda sheekh tamiim ayaa sidoo kale u rajeeyey samir iyo nasteexo eheladii ay ka geeriyoodeen ra-iisul wasaaraha ku-meelgaarka ee lubnaan jiiba makati ayaana ku dhawaaqay saddex maalmood oo barro diiq ah kadib geeridii ra'iisi iyo saraakiisha kale ee la socday diyaaraddii ay ku dhinteen kooxda hubaysan ee lubnaan xisbullah ayaa dhankoodu soo saaray bayaan ay kaga tacsiyadeynayaan hogaamiyaha ugu sarreeya iiraan cali qamney iyo shacabkay dalkaasi waxaan si dhow u naqaanay madaxweynihii shahiidnimada ahaa muddo dheer sidaasi darteed wuxuu noo ahaa walaal weyn wuxuu sidoo kale inoo ahaa garab istaag adag iyo difaaca adag ee qadiyaddeenna kaasoo u taagan oo ugu horeeyaan qudus iyo falastiin ayay kooxdaasi sheegtay ururka xamaas ee falastiin ayaa sidoo kale tacsi u dirtay dadka iiraan kadib geerida ku timid madaxweyne iiraan ibraahim ra'iisi kaasoo ay ku sheegeen inuu taageerayay shacabka falastiin intii uu socday dagaalka ay kula jiraan israa'iil maxamed al alha'uudi oo ah madaxa guddiga kacaanka xuutiyiinta yemen ayaana tacsi tiiraanyo leh u diray shacabka iiraan madaxda iiraan iyo qoysaska madaxweyne ra'iisi iyo wafdigii la socday ee shilka ku nafwaayey waa kuwanaa hogaamiyaasha kale ee la geeriyootay madaxweynaha iiraan waxaana ka mid ah xuseen amiira cabdulaahiyan wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan malik raxmaati guddoomiyaha gobolka bariga azabajaan ee iiraan ayatullah maxamed cali al haashim oo ah wakiilka hogaamiya ugu sarreeya iiraan ee beriga azabajaan sardar sayid mahdi musaafi madaxa kooxda ilaalada ra'iisi korneyl say tahir mustafafi duuliyihii diyaaradda korneyl muxsin daynuush kaaliyaha duuliyihii diyaaradda meja behruus qadiimi farsamayaqaan diyaaradeed hogaamiyaha ruuxiga iiraan cali qamney ayaana ku dhawaaqay shan maalmood oo barodiiqa qaran ah oo loo sameynayo madaxweyne ibraahim ra'iisi waxa uuna xaqiijiyey in madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maxamed muqbir uu yahay madaxa ku-meelgaarka ah ee laanta fulinta ee dalka iiraan dhanka kale golaha wasiirada ee iiraan ayaana u magacaabay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda cali bakheyri khani inuu noqdo siihayaha xilka wasiirka arrimaha dibadda kadib geeridii xuseen amiir cabdulaahiyaan waxa uu soo ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ilaa iyo bishii sebteembar sanadkii labada kun kob iyo labaatankii qaani waxa uu ahaa ku-xigeenka xogeyaha golaha sare amniga qaranka iiraan intii u dhexaysay sanadadii labada kun iyo toddobadii ilaa iyo sanadkii labada kun saddex iyo tobankii wararka kusoo kordha geerida madaxweynaha dalka iiraan iyo saraakiisha kale la socotay wararkayga dambe ayaad kaga bogan doontaan insha allah intaasina waxay nooga dhan warkii duurnimo ay kala socoteen idaacadda istaifam codka gobolka waqooyi bari cidda warka uu seega waxay dib uga heli karaan boggeenna internetka ciwaankiisu yahay waa w w w starfm c o k e warka waxaa idiin soo saaray idinla socodsiinayay sidoo kale idiin farsameynaya anigoo ah cabdulaahi axmed cabdulaahi dhammaantiin maalin barakaysa nabadgelyo